cabdulaahi sheekh xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka dowladda federaalk ayaa si kulul ula hadlay taliyaha booliska gobolka banaadir kaasoo dhowaan xabsiga dhigay mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka wuxuu sheegay in dowladda xilligan talada haysa sanad kadib ay wareejin doonto talada taliyaha booliska gobolka banaadirna la gudboon tahay inuu u fiirsado tallaabooyinka uu qaadayo kuwaasoo mugdigelin kara mustaqbalkiisa ciidannimo sida uu sheegayo cabdulaahi sheekh xasan haddiiba shaqadaadu tahay ciddi ka ra-i duwan dowladda inaad xirto waxaan waxaan ku leeyahay meelo badan oo dadka lagu xiro diyaarso ilmi yararayo tictok intaad soo qabato aada sawri jirtay siyaasiyiintu ma noqonayaan haddii dul lagu yihahdo dil laakiin waa inaad u haysataa warqad adiga lagugu amri haddii marka aan sharci la ilaalinayn wixii waagii hore xukuumaddii milatariga ee askarta ahaade yani qaynuunka askarigu qofku raba uu xiri kara waxa lagu wadayana ahlan wasahlan shalayna dowlada joogtay berri hal sano kadibna dowlad kalea imaan doonta o waxaan ku leeyahay mustaqbal wanaagsan aad leedahay waxayse ku xiran tahay hadba sida u dhigato dabcan anugu kuma lihi sidii madaxweyne xasan sheekh markuu mucaaradka lahaa hebel ka orod meesha ka orod kuma lihi shaqeeyaan ku leeha laakiin sharciga ku shaqeey haddaad sharciga ku shaqey weysana dee waxay noqon doontaa
weerarkan afka ah ee uu siyaasigan ku qaaday taliyaha booliska gobolka banaadir ninka lagu magacaabo macalin mahdi ayaa marka laga yimaado waxaa dhanka kale macalin mahdi dadku sheegayaan in lagu yaqaano cagajuglaynta ama baqdingelinta bulshada iyo caaburinta warbaahinada ka howlgala magaalada muqdisho isagoo dhowr jeer xabsiga u taxaabay wariyayaal waxayna suxufiyiintu sheegayaan in waxa loo xerayo yihiin tabinta xaqiiqada dhabta ah iyo fashilka amni darro ee ka jira magaalada muqdisho